بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون عشر كان عشر كيلا وبقول لي سديدادو وحونا كمدي أي عشر ذي نوسعون أي كنا سابسنا تفسير قرآن كريم كا suuratu daariyaad oo idil buu ka koobmaa suuratu daariyaad waa suuraddii kow iyo kontonaad tirsiga qur-aanka suuradihiisa waxa ay ku magacaaban tahay ereyga suuradda ugu horeeya wadaariyaati darwa ayay ku magacaaban tahay suuratu daariyaad waa suura makiya kana mida suuradihii soo degay inta rasuulka calayhi salaatu wasalaam makal mukarama uu ku noolaa alraxiimi mid gaar ahaaneed naxariista qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wadaariyaad dabaylaha kacan ku dhaartay falxaamilaati daruuradaha xambaaraan ku dhaartay wiqran culays daruurtu biyo iyo culays bay xambaarsan tahay faljaariyaati maraakiibta dareertaan ku dhaartay yusran fudayd u dareertay biyo korkood falmuqasimaati malaa'igta qaybisaan ku dhaartay amran talada bani aadamka inamaa tuucaduuna waxaan laydiin yaboohayo la saadiqun mid run awey wa ina diina abaalmarinta qiyaamana la waaqicun mid dhacayo sidaad arkaysaan suuradda waxay ku bilaabatay dhaar ilaah subxaanahu wa tacaala markuu dhaaranayo awalan isaga naftiisana waa ku dhaartaa uunkiisana waa ku dhaartaa mar isagaa isku dhaaranaya fa warabbika lanas'alannahum ajmaciina camaa kaanuu yacmaluun falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiimaa shajara baynahum watallaahi laakiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin mar isagaa saas isugu dhaarta marna uunkiisuu ku dhaartaa waxyaaluhu ilaa uunka ku khilaafsan yahay taa ka mid tahay innaga markaynu dhaaranaynaa nooma bannaana inaynu ku dhaarana eebaweyne waxaanan ahay wasadaqa rasuulu sala allahu calayhi wasalama fii qowlihi man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut haddaad dhaar damacdaan eeba ku dhaaraama iska amo isagu marka marna isaga isku dhaarta marna uunkuu ku dhaarta uunka markuu eebba ku dhaaranayo waxalla wixii makhluuqa ka mida sida dabaylahoo kale ama daruurahoo kale ama maraakiibta oo kale wuxuu eebbo ku dhaartay laba faa'iida midun baa ku jirta awalan qudradii eebbo muuqanayso oo bannaan taal inay tahay oo marka wuxuu eebbo ugu dhaartay waxaasi innagaa waxaa layna tusayaa qudradiisa iyo awooddiisa ina tusinaysa rabbinimadiisa waajibinaysa uluuhiyadiisiiyo in la caabudo oo wuxuu eebba ku dhaartee makhluuqa ka mid a wax aadi amaah waa waxay qudradii eebba ka muuqato sidaan dabaylahoo kale sidaan daruuradahoo kale sida cirkiiyo dhulkaoo kale ta labaad waxa weeye isugu dhaaranayo manaafic gaar ahaaneed baa basharka ugu sugan sida cirkiiyo dhulkaoo kale cirka bani aadamka aabbanimuu u xisaaban yahi dhulkana hooyanimo ay u xisaabanta cirkii roobkii baa ka imanaya dhulkiina cuntadii baa ka imanaysa basharka noloshiisa labadaasay ku xidhan tahay sida dayax iyo qoraxda markuu ku dhaaranayo oo kale ama manaafic gaar ahaaneed baa basharka ugu sugan oo la tusinayaa ama qudradii eebba muuqataa ku sugan ama labadiiba way ku sugan tahay markaa wuxuu eebba ku dhaartaa wax caadiha maaha asbaabtu eebba u dhaartaa waa maxay afar waxyaalood wy awalan ilaahnimada in la sugaayo sida wasaafaati safan fazaajilaati zajran fataaliyaati dikran ina ilaahakum la waaxid in ilaah mid yahay yaa loo dhaaranaya ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo risaaladaa la sugayaa yaasiin waalqur'aani alxakiim innaka la mina almursaliin ama kitaabka qur'aanka la sugayaa falaa uqsimu bimawaaqici nnujuum wainnahu laqasamu low taclamuuna cadiim innahu la qur'aanu kariim qur-aanka sugiddiisa in loo dhaaranayo nubuwadiiyo risaalada in loo dhaaranayo waxdaaniyada in la sugaayo qiyaamada in la xaqiijinayo sidaanoo kale markaad raacraacdid ilaa wuxuu ku dhaaranayo afartaa xaqiijinteedii wey ama waaxidnimadii baa la xaqiijinaya risaaladii iyo nubuwadii baa la xaqiijinaya sidaanoo kale qiyaamadii iyo bacdigii baa la xaqiijinaya arrimaha loo dhaaranayo afarta arrin mid ahaan wey marka meesha ilaah wuxuu ku dhaartay arrimo waaweyn dabaylihii baa ka mid a ma manaaficda basharka ugu sugan iyo qudradii ilaahoo muuqanaysoo bannaanka taallow wadaariyaati dabaylahan ku dhaartaa kacaye dhabanayo darwan dhabasho dabayshu markay kacdo ama carra ha noqoto ama xaaf ha noqoto wixii makhluuqa eeba ka mid a oo jilicsan oo khafiif oo dabacsan ayay la kacaysaa wadaariyaati dabaylaha kiciya xuubka iyo caaradii iyo carrada ee dhabanaya kacayaan ku dhaartay darwan dhabasho falxaamilaati daruuraha xambaara ayaan ku dhaartay wiqran culays iyo biyo faljaariyaati doonnida iyo maraakiibta dareertaan ku dhaartay biyo korkood yusran fuday falmuqasimaati malaa'igta qaybisaa amran talada bani aadamka ayay qaybisaa alarzaaq waalamdaar wakayrahaa bay qaybisaa ee inamaa waxa tuucaduuna laydiin yabowhayo ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdo aakhiriya gudaheeda waxa ku sugan inamaa tuucaduuna waxa laydiin yabowhayo la saadiqun mid run ah wey wa ina diina is abaalmarinta qiyaamana la waaqicun mid dhacayo mar labaad baa eebba dhaartii kusoo noqday subxaana markaana waxaa lagu dhaaranaya kuwan mushrikiinta reer makaa qur-aanka iyo nabiga siday isugu khilkhilaafeen oy marna sixir iyo shicir iyo kahaano ay ku sheegayaan nabigana beenaale iyo saaxib iyo majnuun iyo shaacir ay inta ku sheegayaan kiibaa eebba ku dhaartay taa inay ku khaldan yihiin faqaala caza min qaay wasamaa'i cirkii baan ku dhaartay samadii daatil xubuk waddooyinka u saaxiiba sida waddooyinka meelaha saxraha ee bacaadkuusan bacaadkiiyo waxaasoo kalea ayay samadana waddooyin leedahay xidigaha iyo ajraamu samaawiya ayaa waddooyinka samada ku yaalla mara wasamaa'i cirkii baan ku dhaartay samadii daatilxubub waddooyinka uu saaxiibahay innakum ya ahla maka maka kuwa deganow la fii qowlin hadal gudihii baad ku sugan tihiin mukhtalifin isdaba marmarsan fii sha'ni alqur'aan wa fii sha'ni nabiyi sala allahu calayhi wasalam faminhu man yaquulu alqur'aan sixrun wa shicrun wa kahaanatun wa minhu man yaquulu nabiy kaadibun saaxirun kaahinun shaacirun kolkaa inaadan qunayn waxaaba lagu garanayaa qowlkiinni baa meel istaagila wasamaa'i baan ku dhaartay daatilxubuki waddooyinka uu saaxiibkahay innakum idinka qureesha la fii qowlin hadal gudihii baad ku sugan tihiin mukhtalifin isdaba marmaraya yuufaku waxaa laga iilay canhu xaqa rumayntiisa nabiga iyo qur-aankoo la rumeeyo waa masalatu alqadaa waalqadar kitaabulmaqaadiir baa lagu dhigay xag ee baa laga hilay lamana khilaafi karaayo kolka waa aliimaanu bilqadaa'i waalqadar wey yuufaku waxaa laga ilaa canhu qur-aanka ama nabiga rumayntiisa man dadka ufika laga ilay qutila care ee baa ku dhacday alkharaasuuna beenlowyaalka alladiina waxa hum iyaga fii kamratin daboolnaan iyo jaahilnimo gudaheed saahuuna weliba isku sii halmaansan haddana oo laba shay oo labadaba ceeb iyo cilmi aan ugu fillay ayaa isugu darantay mid waa jahli iyo daboolnaan midna waa halmaan kolkaa labadii baa la ysugu daray yas'aluuna waxay weydiinayaan ayaana goorma ayaa yowmuddiin abaalmarinta qiyaamo maalinteeda goormay noqon doonta xagee baa looga jawaabay yowma maalin bay noqon hum gaalada cala naari naar korkeed yuftanuuna lagu cadaabayo oo wayaquulu loo dhihi doono duuquu dhadhamiya fitnatakum cadaabkiinna haadaa cadaabkaad ku dhex jirtaan baa aladii kia aad kuntum fi dunyaa adduunyada gudaheeda ku ahaan jirteen bihi cadaabka tastacjiluuna kuwa degdegsadow yuufaku waxaa laga iilay canhu xaqa rumayntiisa man dadka ufika laga iilay oo masalatu alqadaa waalqadar horaan iimaanba loogu qorin qutila waxaa la lacnaday alkharaasuuna beenlowyaalka waxayan hubin dardaraya waxay hubeenee horyaallay ka leexanaya ee odhanaya nabiga wuxuusan ahayn iyo eradayin soo xusnay erayadaasay ku sheegayaan inay nabi ku sheegaan qur-aankana waxyi eebba ku sheegaan oo waaqica may ogola kolkaa inay qur-aankana ka been sheegaan wuxuusan ahaynna ku sheegaan subanaha ka been sheegaan wuxuusan ahaynna ku sheegaan tanay lacnadda eebba ku muteen qutila care eebbaa ku dhacday alkharaasuuna beenlowyaalka aladiina kharaasuun hum iyaga fii kamratin daboolnaan iyo jaahilnimo gudaheed yuftanuuna saahuuna halmaansan naftoodii bay halmaansan yihiin oo xataa inay jaahil yihiin ayay halmaansan yihiin taasna waa wa min cajabi ilashyaa annaka jaahilun wa annaka jaahilun biannaka jaahilun haddaad adiga jaahil tahay asaad is og tahay inaad jaahil tahay dadamaad qabtaa oo inaad jahligaa ka dabaalato oo aqoon iyo cilmi raasataa laga yaabaa laakiin markaad jaahil tahay inaad jaahil tahay nafteeda kasii jaahil tahay hayma melihi waxbaad ismoodaysaa hallana ma tihid waman li biannaka laa tadri wa annaka laa tadri biannaka laa tadri waxaad og tahay lama arko inaadan wax ogayn nafteediina maba ogid kolkaasoo laabasha malihid lagoola dhaqaaqata wax war ku gaarsiin kara iyo wax ku furdaamin kara iyo caaqib aad leedahay ciribsa midna lama arko aladiina kharaasuun hum iyaga fii kamratin jaahilnimo gudaheed ayay saafuuna weliba isku sii ilowsan yihiin kolkaasay yas'aluuna weydiinayaan istiise iyo kibir dartii qiyaamadii baa la tiigsanayaa ayaana goorma ayaa yowmuddiin is-abaalmarintan wainadiina la waaqicun laleeyahay waa goorma aan ogaane ma berriba masaa damba ma sanadka soo socda waa bishee waa maalinkee yas'aluuna waxay weydiinayaan istihzaa'an kibir darti iyo istikfaafan ay fudaydkii warka eebe iyo xaqa fudaysanayaan ayaa waxay weydiinayaan ayaana goorma ayaa yowmuddiin is-abaalmarinta maalinteedu ahaanaysaa waa loo jawaabay fa ujiibu min qibalillaahi baa looga jawaabay yowma maalin ayaa yowmuddiinku ahaanaya hum kuwaan gaaladaa cala naari naar korkeed yuftanuuna lagu cadaabayo wa yuqaalu lahum haddana loo dhihi doono duuquu dhadhamiya fitnatakum cadaabkiinna haadaa cadaabkaad dhadhaminaysaan baa aladii kiya kuntum aad ahaan jirteen idinka bihi cadaabka tastacjiluuna kuwa degdegsadow ina almutaqiin dariiqadii aad ku taqiinay qur-aanka ee qiimiga badnay kolkii dadkii xumaan laga baxay dadkii fiiqina ayaa waxa loogu talagalay waa kuwa kan faqaala tacaala eeba wuxuu yidhi ina almutaqiin dadka iska ilaaliyey alkufru waalmacaasi bacda taxalli iyagoo qaatay biliimaani wa saalixi alacmaal iimaan wanaagsan iyo camal suubanna la yimid kufri iyo macaasi iska ilaaliyey kuwa fii jannaatin beerayaal gudaheed ayay ku sugan yihiin wa cuyuunin ilayaal burqanaya ayay ku sugan yihiin aakhidiina iyagoo qaadqaadanaya maa barwaaqada ataahum uu siiyey rabbuhum iyaga rabbigood barwaaqaduu siiyey ayay fiitaqayaano kolba shay qaadayaan sababkay ku muteen waa maxay innahum muttaqiin kaanuu fi dunya adduunyada gudaheeda waxay ku ahaan jireen qabla daalika intaan jannadan la geynan aakhiro la iman muxsiniina kuwa eebow dacada ilaa markay rumaynayaan oy muttaqiin yihiin oy iimaan suuban iyo camal saalixa ku dadaalayaan alkufru waalmacaasi iska ilaalinayaan waxay ku darsadeen ikhlaas iyo daacadnimo ay waxoodu alla darji u samaynayaan kolka yaa rabbanaa ixsaankay sameeyeen maxaa ka mida kaanuu waxay ahaan jireen qaliilan in yar mina leyli habeen ka mida maa aad u yar yahjaxuuna kuwa seexa habeenka in yar bay ka seexan jireen intiisa badan maxay qaban jireen matelefasan bay daawan jireen filima musalsala u socday maya tilaawatu lqur'aan iyo wasalaad labadaanay ku jireen qum illeyla ilaa qaliilan nisfahu aw inqus minhu qaliilan aw zid calayhi warattili lqur'aana tartila asalaatu wa qiraa'atu lqur'aan habeenka intiisa badan labadaanay ku tabiyeen in yarna waa ka seexan jireen hiraab habeenba uguma jirto labada saacee habeenka u dambaysa iyagu habeen uguma jirtee istikfaar keliya taha iskale wa bilasxaari xiraabtii qabideeda hum iyaga yastakfiruun ilaahay dembi dhaaf baryaan xiina yabqaa hulutu leyli alakhiir sideed saac habeen hadday tagto afarna dhiman tahay xiina yabqaa hulutu leyli alakhiir yanzilu rabbunaa tabaaraka wa tacaala ilaah baa soo degaaya fayaquulu subxaana hal min mustakfirin faakfira lah wa hal min daalibi xaajatin fa aqdiya lah sidaan u eebbaleeyahay wakhtigaasay yaqaanaan halistaa markaasay rabbigood la dhaqmaan eebow dembi dhaafidaan kaa rabnaa wa bilasxaari aroorta hum iyaga yastakfiruun ilaah bay dembi dhaaf ka dalbaan wa fii amwaalihim dhaqankay rabbi la dhaqmaan ogaatay dadka see ula dhaqmaan wa fii amwaalihim hantidooda gudaheeda waxaa ku jirta xaqun xaq macluumun laguma darin sakana ma aha muxsiniin weeye dadkan sakadu waa ka gaar kolkaa waxay naftooda ku waajibiyeen inay dadka muxtaajiintaa maalkooda wax ka siiyaan wa fii amwaalihim xoolahooda gudahooda xaqun baa ah lisaa'ili ka dawarsanaya lama sheegaan gacanta waxoogaagisa ugu sii talagalaan uu soo istaagaayo fartay ka saaraan waalmaxruum midkaa midka ka qiimi badan ee dhibaatada ka dawarsanaysa haysata midka daran baa haysata laakiin waa wax gobonnimo dishay waa xishoonaya dad wax u sheegan maayo iska calala cadcad yahay sabka horew ku jira inuu waxaystaa la moodaya waa fara madow yahay kaasaa kan ka qiimi badan walmaxruumi kan la hongeeyey ee aan la ogeynin hadlani intay soo qaadaan bay jeebka ugu ridayaan oo iyaga iimaankooda iyo maskaxdooda ku ogaadeen inuu fara madow yahay waalmaxruum kaas la hongeeyee la qadiyey een isna cabarin calaa calay en dadka caqliga yarna ka warqabin caqligooda iyo fitnadooda dhugtooda iyo raganimadooda ayay ku ogaadeen kolkaasay kii oo sii jeeda jeebka u buuxiyeen intaas yaa ka mid a asbaabta ay jannada qiimiga badan ku muteen ina almuttaqiin dadka is ilaaliyey fii jannaatin bay ku sugan yihiin beerayaal gudahood wa cuyuunin ilayaal bay ku sugan yihiin aakhidiina waxay qaadqaadanayaan maa barwaaqada aataahum rabbuhum rabbigood uu siiyey innahum muttaqiin kaanuu fi dunya adduunyada waxay ku ahaan jireen qabla daalika ayan janno iman horteed muxsiniina kuwa eebbow daacada kaanuu waxay ahaan jireen daacaday ahaayeen baa la fasirayaa qaliilan in yar min alleyli habeen ka mida maa ta'kiidun lilqila aad u yar bay yahjacuuna seexan jireen baqiyatuleyl maxay qaban jireen asalaatu wa qiraa'atu alqur'aan ayay ka shaqayn jireen wa bilasxaari aroorta salaada subax horteedna hum iyaga yastakfiruun dembi dhaafid bay alla ka baryi jireen wa fii amwaalihim xoolahooda gudahooda waxaa ku sugnaa xaqun wax sugan ay ku talagaleen in shakiba uga jirin lisaa'ili dadka dawarsanaya oo xaq ahoo loo sugay iyo walmaxruumi kan la hongeeyey la hoojiyeen cidna wax siinin wa fil ardi dhulka gudihiisa waxaa ku sugan aayaatun calaamooyin waaweyn oo ilaah ku tusinaya qudradiisa ayaa dhulkii ku sugan buuraha webiyaasha geedaha badaha dadka duunyada intaba waa adillo waaweyn maxayna ku tusinayaan rabbi jiridiisa iyo awooddiisa iyo cilmigiisa iyo raxmadiisa iyo xigmaduu ku sameeyey ayay ku tusinayaan wa fil ardi dhulka gudihiisa waxaa ku sugan aayaatun tusaalayaal waaweyn waxay ugu sugan yihiin lilmuuqiniin dadka xaqa inay sal gaaraan oy sugtaan doonay kaba soo tag ardada wa fii anfusikum idinka bani aadamkaa naftiinna gudaheeda waxaa ku sugan adillo waaweyn ood alla ku garataan ee afalaa tubsiruuna ma weydaan u jeedin abuuridiinnii markii laga hadlo waxoogaa dhacaanoo meel lagu sayray haddaad ahayde asii dhacaankii xinjir u bedelmay xinjirtii cadhiiba u bedelantay ruux nool la noqday xalool dhexdeed laga nuuxsaday bilayaal eebba yaqaan lagu jiray meelaan irbadna geli karin laga soo baxay ilmo muluq a la noqday waxoogaa lala ekaaday dhallinyaro la noqday waayeelnimo la maray sow qudro weyn oo ilaah awooddiisa ku tusisaa maaha haddaadse hilib iyo harag iyo laf iyo lug iyo dhacaan iyo kaadi iyo dhiig iyo candhuuf ka kooban tihiin baa waxa kale ku darmaayana aan la arag kaadidu ay toos u soconayso dhiiggii gaar buu u soconaya hilibkii waa gaar isku meel bayna ku wada jiraan soo qudre ilaaho weyn maaha shakligaad u dhalataanse haddii mid dhow dhashay ama laba dhashay ama ka badan dhashay ama dhadig dhashay ama labood dhashay soo qudre ilaahi maaha kolkaa idinka naftiinna iyo axwaashaad martaan iyo noloshiinna iyo shakligaad u samaysantihiin ayaaba adillo waaweyn oo alla idin tusinaysaa awooddiisana idin tusinaysaa hadduu wax soo celinayo iyo hadduu wax baabi'inayo iyo hadduu wax abuurayo midna wax inayaan ku ahayn intaba adilla idin tusisa idinka iska daya wa fii anfusikum nafafyaalkiinna gudaheeda aayaatun tusaalayaal waaweyn baa ku sugane afalaa tubsiruun ma waydaan waxba arkaynin wa fi samaa cirka gudihiisa waxaa ku sugan risqukum cuntadiinna oo roobkii ah iyo wamaa waxa tuucaduuna laydiin yaboohayo dabayl baa imaanaysa matar baa imaanaya saaciqiyo jac baa ka soo dhacaysa wa fi samaa cirka gudihiisa waxaa ku sugan risqukum waxaad cunaysaan oo samaduu ka yimaadaa iyo wamaa waxa diin yaboohaya labada fa wa rabbi samaa samada rabbigeed baan ku dhaartay iyo wal ardi dhulka rabbigiisa ee innahu warka laydiin sheegayo oo in samada risqigiinna ku sugan yahay laxaqun mid sugan wey mislamakiibuuna la mid yahay annakum idinka aad tandiquuna ku hadlaysaan hadalka afkaaga ka soo baxaya ma shaki baa kaaga jira maya in hadalkan kaagii yahay ma shakinaysid sidaasoo kalea risqiga inuu samada ka imanayo iyo waxaan qiyaamada iyo bacsiga iyo xashriga iyo nasriga jazaha iyo ciqaabka isaguna saasoo kalean shaki ugu sugnayn fa wa rabbi samaa samada rabbiga laan ku dhaartay iyo walardi dhulka innahu waxa laydiin sheegaayoo dhan la xaqun mid sugan wey midlamaa sidii buuna u xaq yahay ad annakum idinka tandiquuna u hadlaysaano mithla nudqikum warkiinuu la mid yahay hal ataaka xadiidu dayfi ibraahiim halkaa markii quwo dhala tusay ilaah iyo qudradiisi iyo adilatu tawxiid iyo rubuubiyadii ayaa halkan qiso timid nubuwadii sugaysa nabigana safar gelinaysa innagana cibriya caqli celis noo ah faqaala caza min qaa'il hal ataaka ma kuu yimid istifhaamu tashwiiq baa la yidhaah qisadii nebi ibraahim ayaa nabiga la jeclaysiinayaa hal ataaka ma kuu yimid xadiidu dayfi ibraahim nebi ibraahim martidiisa warkeedii ma kuu yimid martidii almukramiin ee xag eebbiyo xag ibraahimba laga karaameeyey xag eebba waa ka karaamaysnaayeen oo malaa'ig bay ahaayeen malaku jibriil baa waayeela mika'iil baa ka mid a israafiil baa ka mid a kolkaa waa malaa'ig mukaramiina ibraahimna suu u karaameeyey adaaba arki doona id goor uu war ah ay dakhaluu martidu galeen calayhi ibraahim bay gurigiisii ugu soo galeen xaafaddiisii bay yimaadeen fa qaaluu markay yimaadeen waxay yidhaahdeen salaaman waa masdar nusallimuka salaaman ibraahiima waa ku salaanay ayay yidhaahdeen qaala salaamun isaguna waa khabar oo isagu wuxuu ku salaamay salaamun calaykum jiblaii iyaguna ogeysiis inay salaameen bay sheegeen tiisaa ka qiimi badan waa jumla ismiya ducaa ku jirta salaamun calaykum wey kolka faxayuu biaxsana minhaa ayuu ku keenay iyagu salaaman bay yidhaahdeen nusallimuka salaaman isna salaamun calaykum korkuu saa u egay dadkii magaalada degnaa ma aha ku bidhaan iyo ku muuqaal ma aha qawmun munkaruun buu yihi antum qawmun dad baa tihiin aan munkaruna la garanay dadkii magaalada iyo dalka ku noolaa uma ejidin sidaasuu yidhi kolkaa dabeecaddii deeqsi lagu yaqiinay marti hadduu arko wax kaloo dhan lama gudboona inuu fariisiiyo gobol siiyo baad iyo biyo wuxuu heli karo uu deg deg ula gaadho waa dabeecada deeqsi lagu yaqaan ibraahimna kumaba sii jiro abuu dayfaan ayaa lagu magacaabaa marti wax karaameeya ninkii ugu horreeyey wey kolkaa wuxuu yeelay faraaqa salaamun salaam bay joogtaa arrintu salaaman iyo salaamun faraaqa waa laabtay ibraahim ilaa ahlihi ciddiisiibuu u laabtay fa ja'a lamaba soo daahin waa la olay dibi baa u sollaa fa ja'a wuxuu la yimid bicijlin bilaxmi cijlin dibi hilibkiibuu la yimid samiinin buuran wa fii suurati uud waxaynu ku soo marnay bicijlin xaniif qisadu waa waaxida kolka xaniif iyo samiin laba isdiidan ma aha suuraddan waxay noo tilmaantay dibiga inuu buurnaa usan cato ahayn taasna waxay noo tilmaamay hilbaha habkii loo sameeyey biyaa lagu kariya waa la kalankalaa waa la dubaa waa la shiilaa waa la foorneeyaa kolkaa nooxa ugu qiimi badan in la foorneeyo dhaxanka intuu ku noqdoo la shiilo iyagoon qoyaan badanna lahayn udgaaya sidii buu yeelay kolkaas suuradu waxay noo sheegtay habkii hilbaha loo sameeyey oo waa xaniid waa la dubay hilbaha waa la shiiloo la qurxiyey kolka midda tanna inuu buuraa kolka haddaad wax karaamaynaysid neef buuran baa la qala kolkuu la yimid sidee yeelay faqarrabahu ibraahim hilbihii buu dhoweeyey ilayhim martidii buu u dhoweeyey hamaan buu ka waayay iyagoo ku qamaamaya oo intay afarta koona ka mareen xeeradii durbaqasoo lagu rabay waa la iska dhowr dhowrtay hilbihii sheeko yar buu sheegayaa shiikhaan mufasirka ah wuxuu yidhi markuu hilbaha dhigay ay saa u dhowreen ee uu yidhi alaa ta'kuluun habka usluubka ugu qiimi badan ee iskula dhaqmay cuna waa farxunta sababtu waa amar amarkana xanaf buu leeyahay wuu ka ilaaliyey bal maadaydan wuxuu dhadhamayo cardi baa la yidhaha amar maaha waa cardi bandhig wey ka macaan kolka yabna alkiraami alaa tadnuu fatubsira maa qad xadasuuka famaa raa'in kaman samica kolka taxdiil iyo carab usluub macaan bal ma ila aragtaan oo dhadhamisaan saanuu isticmaalaya kuluu ma uusan dhihin markuu alaa ta'kuluuna yidhi yaa la yidhi laa naakulu ilaa bixaqi cuntadu xaq bay leedahay xaqeedii la-aantii ku cuni mayne wamaa xaquhu ibraahim imtixaan baa laga qaada kolkaasaa la yidhi sheeg cuntadaan xaqeedii kabacdi aan cunne markaasuu yidhi an taqra'uu bismi illaahi araxmaani araxiim fii awaliha wa taxmadullaha fii aakhiriha cuntada xaqeeda waxa wey ka wadoon gacan saarin inaad tidhaahdo bismi illaahi araxmaani araxiim kolkaad dhammaysataana alxamdu lilah jibriil baa miikaa'iil fiiriyey wuxuu yidhi laqad istaxaqa an yusamaa khaliila wuxuu ilaahay ibraahim khaliil uga dhigay wax kale maa waa abwaannimada iyo cilmi badnaanta iyo caqli badnaanta kolkaa cuntada awalkeeda weligaa bismillaah yaa seegin aakhirkeedana alxamdulilah yaa seegin xaqu acaamu hadday hamuunta kaa badatood ku weyraacdo oo derdertana bal markaad yar gabowsato bismillaahi awalan waakhiran bismillaahi awalan waakhiran alaa taakuluun haddii loo dhaqaaqi waayeyna faawjasa wuxuu dareemay ibraahim minhum malaa'igta khiifatan bakdin dabeecadan iyo dhaqankan ilalaan waa jiraan reer baadiyaha qofka markuu u yimaado waxay ku karaameeyaan baal iyo biyo iyo gobasha hadduu diido inuu xumaan maagan yahay baa la go'aansada iyaga kuwa tuugada ee ummadda qaseellabana waa yaqaanaan reerkay caano ka cabbeen neef ka xadi maayaan reerahay qorshaystaan kuwaa intay u dhacaanay biyaha iyo caanaha ka cabbaan kuwo kalay bawd furaan oy xoolaha ka kacay